magaalada berbera ee maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan laba boqol toddobaatan iyo laba arday oo dhammaysatay akhriska iyo qoraalka luuqadda afka carabiga kana aflaxay markiska aflax waxaana ka qayb galay munaasabada maamulka markiska aflax waalidiin macalimiin ardayda munaasabada loo qabtay iyo marti sharaf kale maamulaha guud ee markiska aflax saleebaan maxamuud ayaa ka waramaya ardayda qalinjibisay iyo qeybaha uu ka kooban yahay markiskan waxay u qaybsantahay maraakiisteena oo qeybo kala duwan waa qeybta akhriska iyo qoraalka maanta ardadan ay ka baxayaan iyo qeybta xifdiga qur-aanka waxa weeye ardaday qur-aanka ku xifdiyaan iyo qeybta ijaazada iyo qiraa'aadka iyo qeybta maxadka shareecada ee ardadu markay qur-aanka dhammeeyaan ay kutubta ay kusii dhigtaan maanta waxaynu u xafladaynaynaa dufcaddii labaad ee inooga baxda qeybta akhriska iyo qoraal qoraalka oo waxaynu kala saarnay qur-aankii xifdigiisii iyo ardaygiina uu soo dhigto akhriskii iyo qoraalkii waxaynu ugu talagalnay marka ardada ay bartaan akhriska iyo qoraal qoraalka inoo waxa weeye shahaado la siiyo loo xafladeeyo qaar ka mida marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hambalyo u diray ardayda qalinjibisay waarkeejiina ha geenina iskuulna ha geenina maalinta qiyaamaha ilaahay ku weydiin maayo iskuul ma geysi laakiin kitaabkii iyo sunnii ma bartayba ku weydiinaya macallin yuusuf sheekhayaanle maxamed ibraahim oo inta nagala jooga ah in ilaahay cimriga iyo caafimaadkaba u barakeeyo ilaahay casa wajallah ku anfaco awlaaddaa yareer qur-aankaa ee xifd waxaan iyagana u mahad celinayaa maamulka iyo mas-uuliyiinta maraakiista alaflax oo tacab badan geliyey ardaydan iyo kuwo badan oo hore uga baxay maraakiista
tallaabada u horraysa ee fahamka aqooneed marka laga hadlayo kowga ka ah maanta wax uga bilaabmeen
waxay ugu jiraa aniga inan iyo inan baa igu jira inaan adeer u ahay inan aan adeer u ahay iyo aan dhalay baa igu jira runtii isbeddelka kuwii ka waaweynaa iyo kuwan farqa u dhexeeya waa weyn ardayda ka qalin jibisa markiiska aflax ayaa dufcaddii labaad ee ka qalin jibiso tan iyo markii la aas-aasay